bulshada ku nool deegaanka mubaax ee gobolka hiiraan ayaa wajahaya xaalado biyo la-aaneed maadaama ay ka dumeen ceelashii ay biyaha ka cabi jireen dadka ku nool deegaanka mubaax ee gobolka hiiraan ayaa u badan beeraley iyo xoolodhaqato kuwaas oo biyaha inta badan u adeegsan jiray waraabka xoolaha iyo beeraha qaar ka mida dadka deegaanka ayaa ka hadlay xaalada biyo la-aaneed ee deegaanka ka jirta iyagoona codsaday in ceelasha loo dhiso meeshaanu biyo ma leh meeshaanna waa meel bulshadeedu badan tahay waxaan ka codsanaynaa dowladda hirshabeelle iyo midda federaalkaba meeshaan waxaa nagu haaya biyo la'aan waxaan ka codsanaynaa marka inay noo keenaan matoor iyo haan iyo ceel in ceelka ay noo sameeyaan ay noo dayactiraan ayaan ka codsanaynaa in hirshabeelle dowladda hirshabeelle haddaan nahay dadweynaheedii aan ka mid nahay dadweynaha ay u taliso haddaan ka mid nahay waxaan ka rabnaa wax degdega waxa waaye marka ciilkii waday naallidiisa waa u jeedi walaalayaalow annagu waxaan ka soconnaa oon u baahan nahay baahiyaa nahayd baahi biyoodaa nahayd waxaan rabnaa dowladda soomaaliya oo federaalka iyo dowladda hirshabeelle waxay looga qaban karto ay laga saacidi karto ay wax looga qaban karto inay looga qabataan rabnaa iskuduwaha wasaaradda tamarta biyaha iyo khayraadka dabiiciga ah ee hirshabeelle cawil maxamed jibriil oo booqasho ku tegay deegaanka mubaax ayaa sheegay inay wax ka qaban doonaan biyola-aanta ka jirta deegaanka isagoona tilmaamay inay keeni doonaan agab lagu qodo ceelasha dumay subxaana wa tacaala ayaa maxadiska leh oo noo suurtageliyey in aan soo gaarno mabaax waxaan ka soo amanbaxnay magaalada beledweyne waxaana u soo kurgelaynay xaalad bini'aadamo oo ka taagan deegaankan mabaax sidaas daraaddeed wasaaradda tamartii khayraadka biyaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle aan gobolka wakiilgu ahay iyo midda federaalka soomaaliya annagu ka wasaarad ahaan kuma ekin in aan imaannaa in wax aan keenno waxaan jecelnahay meel kasta oo deegaanada hirshabeelle ka mid ah ee cabasho naga soo gaarto in aan soo aragno cabashadii aan soo indhindheenno waxay u baahan yihiin aan aragno bulshadii aan la kulanno sababtoo ah markaa meesha baahida laga sheegaa taleefon laguu sheega ama warqad xafiiska laguu soo diro ama qof warqad xafiiska oo kugu keeno ma shaqaynayso sababtoo ah waxaa fiican in baahida meesha ka jirta aadimaad sidaas daraaddeed tuuladan waxaa maanta usoo booqannay in aan xaaladeeda rasmiga aan u kurgalno oo biyaha ah sababtoo ah dadku waxay ku cabanayaan xoogaa biyila-aan ayaan hays biyo waa haystaan alxamdulilaah laakiinse biyihii agabyadii ay ku isticmaal lahaayeen ayaa ka burbursan sidaan ognaha waxaa burbursan baraagtii oo afar mar maalintii biyaha lagu shubaa daadinaysa waataa ujeeddaa matoorkiyaa eber ah baahida biyola-aaneed ee ka jirta deegaanka mubaax ayaa mid saamaysay bulshada deegaankaasi ku nool maadaama ceelashii biyaha ay ka cabi jireen ha ay dumeen